bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabih أجmعin ama bعdu qala الإmam abu ciisa التirmidiy raximh اllah tacalى babu ma jaءa fي mubadaraة الصbح bاlwitri baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay jaaa ku yimid fii mubaadarati subxi subaxa in lagala degdego bilwitri witerka mana witerkii baa lala degdegayaa subaxaana laga cabsanayaa oo lagala degdega qaala xadahanaa axmed bnu maniic qaala xadahanaa yaxya bnu zakariya bni abi zaa'idata qaala xadahanaa cubaydullaahi can naaficin can ibni cumara ana nabiya sal l slama qaal baadiru subxa subaxa degdega bilwitri witirka kula degdega ayb xadiidka marka imaam muslim aa wariyey iyo abu daawuud qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasanu saxiix waxaa laga qaadanaa witirku inuu tegaayo fajarka dhalashadiisa inuu ku tegaayo oo haddii uu fajarka dhasho waagu uu bariyo witirkii waqtigiisi inuu tegaayo marka inta aan subaxa uunan imaanin ayaa waxaa la dedejinayaa oo lala imaanaa witerka qaala xadaana alxasanu bnu caliyin alkhalaal wa huwa alxasanu bnu caliyin alxulwaaniyu abu caliyin alkhalaal qaala xadaanaa cabdurazaaq wa huwa bnu hamaam الصنعاني أbو bكر الxmyري qال أخبرnا معmر عن يحyى بن أbي kثير عن أbي نضرة عن أbي سعيد الخdري qال qال رsuل الlh صلى اه عل وسلم أwtirوu witriya qبلa أn تصبxوu inta aydnan subax gelin ayb aصbaxa yani dakla fi الصباح ayb qabla an تصبxوu inta aydnan subxi gelin oo aydnan subax gelin salaada witirkaa tukada xadiidkan isagana muslimaa wariyey qaala alimaamu abu ciisa xadaanaa maxmuud bnu haylaan wahuwa almarwasiyu qaala xadaanaa cabdurazaaq qaala akhbarana bnu jurayj can sulaymaana bni muusa can naaficin can ibni cumar can rasuuli illahi sal ll ly slama qaal idaa طalaca alfajru fajarku hadduu soo baxo fqad dahaba kulu salaati lleyli salaatuleyl dhammaanteed waa tagtay iyo wal witru witirkiina waa tegay mar haddii waagu uu bariyo usoo dhasho fa awtiruu witriya qabla duluuci اlfajri waagu intuunan soo bixin witriya xadiidkan marka waa isku daray mudrajkii iyo marfuuciiba ida طalaca alfajru faqad dahaba kulu salaati اlleyli wاlwitru intaas waa min kalaami bni cumar faawtiruu qabla طuluuci اlfajrina nabigaa yidhi marka inta marfuuca awtiruudaas oo xadiidka waxaa warinaya moxamed bnu bakr albursaani musnadkuu ku warinaa iyo ibnu khuseyma xajaaj bnu muxamed al acwarna waa warinayaa sida ibnu khuseyme uu wariyey marka moxamed bnu bakr albursaani iyo xajaaj bnu muxamed al acwar labadooduba ibnu jurayjay ka wariyeen bi hada lisnaadi uga wariyeen bilafdi ana bna cumara kaana yaquulu man sallaa billeyli falyajcal aakhira salaatihi witran faina rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalam amara bidalika ayb faida kana alfajru faqad dahabat kulu salaati اlleyli wاlwitr faina rasuula اllahi sal l slama qaal awtiruu qabla اlfajri waa kaa waa kala sooca marka riwaayada musnadka ku sugan iyo midda ibnu khuseyme uu warinayo way kala soocaysaa inta mowquufka iyo inta marfuuca oo marka la joogo ibnu cumar idaa طalaca alfajru faqad dahaba kulu salaati اleyli wاlwitr markaasuu yidhi faqaala rasuulu اllahi sal ly slam awtiruu qabla duluuci اlfajri marka mudrajka waxyaabaha lagu ogaado waxaa ka mid ama marka la ogaan karaba waa in la jamciyo duruqda xadiidka marka xadiidka duruqdiisa la jamciyo ayaa bacdu turuqihi ayaa waxaa soo arooreysa iyadoo la kala soocayo labadaas oo mudrajkii iyo marfuucii hadda waatan marka riwaayada axmed iyo midda ibnu khuseyme waa kala soocday riwaayadan tirmidina waa isku dhex dartay ayb marka xadiidka duruqdiisa in la jamciyo fawaa'idda ay leedahay ayay ka mid tahay nacam qeybta hore marka waa mawquuf qeybta dambena hadda waa marfuuc midkan badanaana waxyaabaha sidaas oo kale waxaa kitaab ka qoray khatiibu lbaqdaadi alfaslu lwaslu limaa udrija fi naqli kitaab la yiraahdu leeyahay mudrajaadkaas iyo iyou ka warramaya marka qaabka uga warramayana waa qaab oo duruq ah xadiidkii waa keenaa asoo isku jiro duruqdiisa iyo meelihii lagu wariyey buu raacraacayaa fii bacdi duruqihi marka waxaa caddaanayo inuu wuxuu kala saarayaa inta mudraj ka ah iyo inta kale marfuuca ah qaala wasulaymaanu bnu muusaa qad tafarada bihi calaa hada lafdi sulaymaanu bnu muusa baa la gooni noqday lafdigan wa ruwiya can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalam nabiga waxaa laga wariyay anahu qaala inuu yidhi laa witra bacda salaati subxi witir ma jiro salaada subax kadib xadiidkana ibnu khuseyme iyo xaakim iyo ayaa werinaya ayaa warinayaan isnaadkiisuna waa saxeex qaala wahuwa qowlu gayri waaxidin min ahli اlcilmi weeyaan wabihi yaquulu shaaficiyu waaxmedu waisxaaqu laa yarawna alwitra bacda salaati subxi salaad subax kadib witir ma arkaan ayb ibnu ibnu cabdilbar tamhiidka aathaar badan buu keenaa bacdi alaa'ima oo salafkii ka mida inay witirka tukan jireen bacda duluuci ilfajri laakiin waxaa lagu xambaarayaa aahaartaas qofkii witirka uu dhaafay ama daruuro ahaan ama hilmaamay waqtigu saasoo kale soo galay iyo yaa la ysaga xambaari karaa laakiin witrigu waqtigiisa waa bacda salaati alcishaa ilaa iyo waaga uu ka dhasho mar hadduu waaga baryo waqtigii witirka waa tegey qaala alimaamu abuu ciisa baabu maa jaaa laa witraani fii leylatin baabu bayaani maa kii caddayntiisii buu baab yahay jaaa ku yimid laa witraani laba witir ma jiraan fii leylatin hal habeen dhexdeed yani hal habeen laba witir lama tukado haddaad witirkii hormarsatayna halkaas mar ayaad tukane oo gadaal dambe witir labaad ka samayn maysa haddii aad witirkii dabamarsatayna gadaalaadba ka tukanaysaan marka inaad awaluleylkiina witir samayso aakhiruleylkiina witir samaysaan la ogolayn ayb qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaanaa mulaazimu bnu camrin wa huwa alyamaamiyu saduuqun akhraja xadiidahu asxaabu sunani alarbaca qala xadaanii cabdullaahi bnu badrin wa huwa alxanafiyu alyamaamiyu ayضa hiqat can qays bni طalqi bni caliyin wa huwa alxanafiyu alyamaamiyu ayضa saduuqu akhraja xadiidahu asxaabu sunan alarbaca ninkan marka qaar baa saxaabi ka dhigay laakiin saxaabi ma ahan can abiihi طalqu bnu caliyin alxanafi asaga saxaabi ah qaala samictu rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay laa witraani fii leylatin laba witir ma jiraan hal habeen weliba dee xadiidkan qisow lahaayo abu daawuuda warinayo qisada iyadoo dheer intuu ramadaan iyadoo ay tahay lasoo tukaday salaadii taraawiixdii iyo soo tukaday qiyaamuleylkii soo sameeyey witirkiisiina soo tukaday ayuu qoladiisi u yimid markaasuu salaad tujiyey haddana waqtigii dambe salaaddii markuu tujiyey ee witirkii uu u haray ayuu ka soo baxay nin iyaga ka mida buu witirka geliyey wuxuuna sheegay inuu isaga witirkii soo tukaday waxaan maqlay buu yidhi nebigoo dhahayo laa witraani fii leylatin ani witirkayga waa qabaa idinka gala xadiidkaas marka wuxuu tusi karaa ramadaanka laba waqti qofku inuu tukan karo intuu jamaaco soo tukado gelinka hore ama fiidka hore gelinka dambena jamaaco labaad inuu tukan karo leanna saxaabigan intuu jamaaco soo tukaday oo haddana soo dhaadhacay jamaaco labaad haddana oogay witirkii unbuu iska dhaafay bis ayb wax ku qabsadayna ma jiraan marka salaad qofka uu tukadaa oo haddana yacni asal iyo waxle haddii bidca la yiraahda khatar waan ayb qofkaas dhahayana wax uga horeeyaa oo saxaabadii ama taabiciintii haddana aynan jirin waaba sii darantahay qaala hada xadiidun xasanu gariib qaala wاkhtalafa ahlu lcilmi ahlu cilmigii waxay isku khilaafeen fi ladii yuutiru qofka witirkiisa samaynayo min awali leyli habeenka awalkiisa uma yaquumu soo kacayo min aakhirihi habeenka aakhirkiisa fara'aa bacdu ahli lcilmi ahlu cilmiga qaarkood waxay arkeen min asxaabi nabiyi sal l salam nabiga asxaabtiisa iyo waman bacdahum naqda alwitri witirka in la buriyo qaar saxaabada ka mida waxay yidhaahdeen witirkii hore waa la jebina see lagu jebinayaa wa qaaluu waxay dhaheen yudiifu ilayha rakcatan markuu soo kaco hal ragco oo faqaduu tukana halkaas ragco tii hore ayay shafci ka dhigaysaa kadib ha iska wata marka wa yusallii waa tukanayaa maa badaa lahu wixii u muuqday uma yuutiru fii aakhiri salaatihi salaadiisaa dambe aakhirkeedu haddana witir tukanayaa liannahu laa witraani fii leylatin leanna laba witri la tukan maayo aakhirkiina witr hadduu ka tukado awalkiina soo tukaday oo aan la jebinin laba witr baa meesha ka soo baxaysay leeyihiin wa huwa aladii dahaba ilayhi isxaaq isxaaq bnu raahuuya ayaa sidaana ku tegey yani asxaabtii qaar ka mida iyo isxaaq wa qaala bacdu ahli lcilmi min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalama wageyrihim waxay dhaheen idaa awtara min awali leyli hadduu witriyo habeenka awalkiisa uma naama ou seexdo uma qaama min aakhiri leyli ou soo kaco fa inahu yusallii maa badaa lahu wixii markaa u muuqdo oo salaad ayuu tukanayaa walaa yanqudu witrahu witrigii horena ma burinayo wayadacu witrahu calaa maa kaana witrkiisii hore sidii uu ahaabuu uga tegayaa wahuwa qowlu sufyaan athawriy wa malik bni anas wabni lmubaarak wa axmed aimadaa qowlkoodana waa wahada asaxu alimaam abuu ciisana wuxuu yidhi tan ayaa asaxnimo badan liannahu qad ruwiya min gayri wajhin baa la wariyey ana nabiya sal l salam qad sallaa bacda alwitri yani wuxuu leey waxaa nabiga laga hayaa intuu witrkiisa tukaday witriga kadib laba ragco inuu la yimid marka meesha waxuu rabaa inuu yidhaahdo witirka kadib salaad shafci ah waa la tukan karaa mar haddii la tukan karo witrigaagii ood soo hormarsatay habeenkii haddaad soo kacdo labalaba un iska tuka bis ilaana nebigiiba waa tukaday bacdalwitri laba ragco marka inaad wax jebisid uma baahnid sidaas ayuu ku rajaxay marka oo xadiid ayuu keenay qaala alimaam abuu ciisa xadaanaa maxamed bnu bashaar whuwa bundaar qaala xadaanaa xamaad bnu mascadata huwa abu saciid atamiimiyu albasriyu hiqat can maymuun can maymuun bni muusa almaraiy almaraaiyna waa la yihahda abuu muusa albasri saduuq mudallis akhraja xadiidahu atirmidiyu wabnu maaja can alxasan alxasan bnu abilxasan albasri can ummihi hooyadii waxaa la yidhaha khayra mowlaat ummi salama maqbuulatun rawaa laha muslimu walarbaca can ummi salamata ana nabiya sal l salam kaana yusallii bacda alwitri rakcatayni nebigu witirka kadib laba ragco ayuu tukan jiray xadiidku waa saxiix laakiin wuxuu saxiix ku yahay min xadiidi caaisha ayb weliba labadaa ragco nebiga fadhi buu ku dukan jiray imaamu nawowina sharaxa muslimka wuxuu leeyahay waxaa laga qaadanayaa bacda alwitri in la tukan karo oo salaadu aynan reebanayn bacda alwitri taasaa laga qaadanayaa buu yidhi qaala waqad ruwiya naxwu hada can abi umaamata wacaa-ishata wagayri waaxidi can اnabiy salى اllahu عalayhi wasalam qaala baabu maa jaءa fi lwitri cala الraaxilati baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay jaa-a ku yimid fi lwitri witriga cala raaxilati korkeeda daabadda korkeeda in salaada witrka lagu tukado qala xadaثna qutaybatu qala xadaثna malik bnu anas can abi bakri bni cumara bni cabdiraxmaan ninkan ibnu cumar ayuu galaa abu bakri bnu cumara bni cabdiraxmaan bni cabdillaahi bni cumara bni اlkhaaab nusakha qaar waxay dhigayaan can abi bakri bni cabdiraxmaan ayb laakiin ninka magaciisa abu bakri bni cumara bni cabdiraxmaan alcadawi alqurashi alcadawi ayb hiqatun wa riwaayatuhu can jaddi abiihi munqaطica aabbihi awowgiis riwaayadiis waa munqaica aabbihiis awowgiis yaa waay marka cabdullahi bn cumar waay marka uu ibnu cumar ka warinayo inqiaaca ku jira riwaayadiisa can saciid bni yasaar saciid ibnu yasaarna waxau la dhashay caطaa bnu yasaar iyo sulaymaan bnu yasaar kulligood marka mawlaa min mawaali maymuuna um lmuminiin sulaymaan bnu yasaar wuxuu ka mid ahaa alfuqahaau sabca ayb saddex isla dhalatay marka sulaymaan saciid caطaa qaala wuxuu yidhi kuntu amshii maca bni cumar ayaan la soconayay fii safarin safar fatakhallaftu canhu waa kadib maray faqaala ayna kunta xaggeed ahayd buu yidhi faqultu awtartu waa soo witriyey faqaala wuxuu yidhi alaysa laka fii rasuuli illaahi uswatun miyayna nebiga kugu sugnayn dayasho ra-aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkaan arkay yuutiru calaa raaxilatihi isaga oo gaadiidkiisa hashiisa isagoo fuushan isagoo ku witrinayaan arkay meeshaa marka dee laba mas'alaba waa laga qaadanaa masalada uu baabaystay ee ah witrka in lagu tukan karo raaxilada korkeeda fi safar masalada labaadoo laga qaadanaya waxay tahay witirku inuu sunno yahay waajib inuunan ahayn oo ilaa haddii uu waajib yahay waa lasoo degi lahaa lanna nebiga salaada maktuubada ah waa soo degi jira qala wfi lbaabi can ibni cabaas qala xadiidu bni cumara xadiidu xasanu صaxiix oo bukhaari baa warinaya iyo muslim qaala waqad dahaba bacdu ahli اlcilmi waxay ku tageen min asxaabi nabiyi sal l slam iyo wagayrihim ilaa hada kan wara-ow waxay arkeen an yuutira arajulu calaa raaxilatihi wabihi yaqulu shaaficiyu waaxmadu waisxaaq waqaala bacdu ahli lcilmina waxay dhaheen laa yuutiru rajulu cala araaxilati qofka gaadiid korkiis kuma witrinayo faidaa araada an yuutira hadduu doono inuu witriyo nasala waa degayaa fa awtara cala alardi dhulka ayuu witriga ku tukanayaa wahuwa qowlu bacdi ahli lkuufa waa reer kuufa qowlkooda qaarkood abuu xaniifa iyaa qabaan leanna iyagu abuu xaniifa waajibu u arkaa witrka laakiin de naskaa kala saarayo nebigu inuu ku tukadayba hadday bukhaari muslim ku sugan tahay waa lagu tukan karaa baabu maa jaaa fii salaati duxaa salaatu duxada wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa abu kurayb moxamed bnu اlcalaa qaala xadaanaa yunus bnu bukayr can moxamed bni isxaaq qaala xadaanii muusa bni fulaani bni anas ninkan markaa muusa bnu fulaan ibni anas ibni maalik muusa bnu fulaan ibni anas ibni maalik wa huwa majhuulun ayb fulaankaasna waxaa lagu sheegay xamza ibnu xamza ayaa la yidhi ninkan majhuulun akhraja xadiidahu atirmidiyu wabnu maaja can camihi humaamata bni anas bni maalik awowgiisaa loo nisbeeya waa humaamatu bnu cabdillaahi bni anas bni maalik albasriyu qaadiha saduuqun akhraja xadiidahu asxaabu lkutub sita can anas bni malikin qaala qaala rasuulu llahi sala alla ly salam man salla duxaa salaatu duxada qofkii tukado hintay casharata rakca labaiyo toban ragco bana allaahu lahu qasran ilaahay wuxuu u dhisaa sar min dahabin dahab ka samaysan fi ljannati jannada dhexdeeda ayb xadiidka isnaadkiisu waa daciif waxaa ku jira muusa bnu fulaan wa huwa majhuulun ayb isagaasaana la gooni noqday sida uu tirmidiba sheegaya qaala xadiidu anas xadiidun gariib laa nacrifuhu ila min hada alwajhi marka wejkaasna ninkaa daciif majhuulka ah ku jiro qaala xadaanaa abuu muusa mxamed bnu lmuhanaa qaala xadaanaa mxamed bnu jacfarin wahuwa gundar qaala ahbaranaa shucbatu can camri bni murata can cabdiraxman bni abi leyla qaala maa ahbaranii axadun qof iima sheegin anahu ra-a nabiya sal l salam nebigu inuu arkay yusalli duxaa isagoo barqada tukanayo ilaa umahaani unbaa ii sheegtay fa inahaa xadaat waxay sheegtay ana rasuula allahi sal l salam dakhala beytaha gurigeeda inuu galay yowma fatxi maka maalintii makalla uu furtay fakhtasala waa qubaystay fasabaxa amaani rakcaatin sideed ragca ayuu tukaday maa ra-aytuhu ma aanan arkin sallaa salaatan qatu inuu salaad tukaday hadda ka hor akhafa minhaa iyada ka fudayd badan hayra annahu kaana yutimu rukuuca wasujuud laakiin rukuucda iyo sujuudda waa dhammaystirahay xadiidkan bukhaari iyo muslim ayaa wariyeen iyo abu daawuud waa saxiix laakiin salaadan oo nebigu uu tukaday waqtigan umuhaani in ay warinayso ma salaatu lfatxi miya mase waa salaatu duxaa saniicu tirmidi hadda waxaa ka muuqdo salaadu inay tahay salaatu duxa haddii marka sidaa ay tahay waxaa laga qaadanaa salaatu duxada mashruucnimadeeda sideed ragcana in la tukan karo in sideed ragca la tukan karo ayb inta ugu badan ee soo aroortay saxiix ah waa sideedaas labayo toban waa soo aroortay laakiin waxbaa ku jiraan aimada qaarna waxay leeyihin maye salaadaani maahayn salaatu duxaa salaatu lfatxi saxaabada qaarna macnahaasoo kale waa ka fahmeenoo sacdu bnu abi waqaas iyo ayaa markii uu furtay ciraaq sideed ragca buu tukaday fatxi salaatu lfatxi ahaan ayuu u tukaday oo markii qofku muslimku guul iyo ay wax helaan salaad la sunneeyo waayay dheheen qaala hada xadiidun xasanun saxiix wakaana axmeda imaam axmed waxaad moodaa ra-aa inuu arkay asaxa shayin fii hada albaab baabkan shayga ugu asaxnimo badan xadiida umihaani inuu yahay saasuu arkay ayb yah yah he haa meeshaan dambaanba ku arki lahaynba waxaan ka tagnay wa fi lbaabi can umihaani wa abi hurayrata wa nucaym bni hamaar wabi darin wacaaishata waabi umaamata wacutbata bni cabdin الsulamiy ayb wabni abi awfa waabi saciid wazayd bni arqam wabni cabaas intaas ayaa axaadiidtooda ayaa baabkan ku sugan wakaana axmeda ra-aa axmed waxaad moodaysaa inuu u arkay asaxa shayin fi hada albaab xadiida umihaani ra-aada marka wuxuu ka dhigay midii daniga camal ahay laba mafcuuluu siiye marka asaxa iyo uma qaala waاkhtalafuu fii nucaymin ninkan nucaym waa isku khilaafeen nucaymkuna waa kee waa midka wa nucaym bni hamaar ou soo yiri waay ninkan magaciisa faqaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen nucaym ibnu khamaar wa qaala bacduhum nucaym ibnu hamaar wa yuqaalu ibnu habbaar wyuqaal ibnu hamaam wsaxiixu ibnu hamaar ayaa saxiixa wa abuu nucaymin wahima fiihi abuu nucaym ninkan waa ku wahmiyey abuu nucaym waa alfadl bnu dukayn faqaala wuxuu yidhi ibnu ximaazin ayuu yidhi ayb nusaqa qaar waxay qoreen ibnu ximaar ibnu ximaar mau qor biraa may meegtanaan rabaa tan marka wuxuu yidhi hal nusqaa ximaar ku timid kuwa kale ibnu ximaaz wa akhda'a fiihi waana ku gafay uma taraka waa ka tegey faqaala wuxuu yidhi nucaymun can الnabiy sal ا l slam ahbaranii bidalika cabdu binu xumayd tirmidi baa marka wxuu leey sidaa waxaa ii sheegay cabdu binu xumayd can abi nucaym yani intaas sanaduu rabaa inuu ku wariyey imaamu tirmidi warkan oo abuu nucaym waa wahmiyey sidaasuu yidhi iyo wuxuu leeyahay warkaa waxaa ii sheegay cabdun bin xumayd can abi nucaym oo igaga sheegay dadkan marka yani qaabka wax loo naqliyo culamaa ulxadiid yacnii mithaalka ay dhigeen weligeed lama arkin mana la arkaayo taxqiiqa iyo yani sida ay wax u tabinayaan iyo ma la arkaayo qaala marka dad ilaahay diinka ku ilaalinayo qaala xadaanaa abu jacfarin asimnaaniy yacnii wuxuu u jeedaa moxamed bna abi lxusein yacnida marka tirmidi keyrkiisaa wato maxbuubi iyo abulcabaas almaxbuubi ayb marka waa moxamed bnu jacfar asimnaaniy ninkan waxaa la yidhaha moxamed bnu jacfar asimnaaniy hiqatun qaala xadaanaa abuu mushir qala xadaanaa ismaaciil bnu cayaash can baxiir bni sacdin ninkaa marka baxiir bnu sacdin asaxuuliyu alximsiyu xims xaggay ku taallaan shaam suuriya ku taalla waa shaam maxaa faa'iido ku jira marka ismaaciil bnu cayaash wuxuu ka warinaa nin shaami ah riwaayatuhu can ishaamiyiina wa maqbuulat can khaalid bni macdaan can jubayr bni nufayr can abidarda wa abi darin can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama can illaahi tabaaraka wa tacaala annahu qaal wuxuu yidhi ibna aadam yani ya bna aadam irkac lii arbaca rakcaatin afar rakca io rukuuc min awali nahaari maalinta gelinkeeda hore akfika aakhirahu aan ku kaafiyo maalinka aakhirkeedii yani bani aadam afar ragca ii tuko maalinta awalkeeda maalinta aakhirkeeda waa ku kaafina xadiid saxiixa weeyaan isnaadkuna waa xasan baqawi sharxu sunnuhu kusoo saaray min dariiqi tirmidiy imaam axmedna musnadka laba meelo uga soo saaray laba dariiqna waa ku keenay ayb shaahid oo min xadiidi cuqbata bni caamirna waa leeyahay qaala alimaam abuu ciisa hada xadiidun xasanun gariib qala xadaanaa mxamed bnu cabdilaclى albasriyu wa huwa hiqat akhraja xadiidahu muslim waabu dawuud fi lqadar wtirmidiyu wanasaa-i wbnu maaja qala xadaanaa yaziid bnu zurayc can nahaasi bni qahmin ninkan waxaa la yidhaha nahaasu bnu qahmin alqaysiyu abulkhaaab daciifun ninkaa marka aciif can shadaad bni camaar wahuwa shadaad bnu cabdillaahi can shadaadin abi camaar wahuwa shadaad bnu cabdillaahi abu camaar alqurashiyu hiqat yursil akhraja xadiidahu albukhaariyu fi ladab lmufrad wamuslim walarbaca can abi hurayrata irsaalkiisa marka tanaaba ka mida shadaadkaani abu hureyra waxba kama maqlin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam inqiaaca marka la qaybinaa labaa loo qaybiyaa inqiaac jeli iyo inqiaac khafi inqiaaca khafiga labaa loo sii qaybiyaa tadliis iyo irsaal khafi tadliiska iyo irsaalka khafigana farqiga u dhexeeya waa daqiiq tadliiska ninka uu ka tadliisinayo waa nin uu la kulmay waxna ka maqlay weliba laakiin xadiidkaas buunan ka maqlin irsaalka khafigana labadoodu ma ayna isla kulmin ninbaa duunyada dhinacu uga nool yahay markaasuu ka warinaa waana loo dhexeeyaa dabcan labadooda leanna isma aynan arkin marka labada irsaalka khafiga iyo tadliisku labadaba inqidaac khafi ah lan haddaad taariikhda ku boodid labadan qof inay isu soo gaareen waa kuu soo baxa waqti ahaan marka inqidaac oo jeli ah maahano taariikh lagu fahmi karo marka waxaa loo baahanayaa marka inqidaaca khafigana waxaa lagu ogaadaa a'imadaa ka hadasha culimadaa ka hadlayaan fulaan lam yasmac min fulaanka ama mararka qaar waxay leeyihiin culamaa alxadiid hebel lam yasmac min fulaan ilaa xadiida kada hal xadiid bes inta kale kama maqlin mumaharasay sameeyeen iyaga waxyaabahaasna marka cilalka khafigaa wax kamida un bay noqonaysaa ayb can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sal l salam man xaafada alaa man xaafada qofkii ilaaliyo calaa shufcati duxaa salaada duxada yacnii labalabaa loo tukadaa labada ragcee duxada qofka ilaaliyo gufira lahu dunuubuhu dunuubtiisa waa loo dhaafay wain kaanat midla zabadi lbaxriba ha ahaato badda xumbadeedoo kaleba ha la ekaato xadiidkan laba cilou leeyahay nahaasu bnu qahmin oo daciifa iyo inqiaac beyna shadaad oo abi hurayra qaala warawaa wakiicun wannadru bnu shumayl wagayru waaxidi min ala'imati hada alxadiida can nahaasi bni qahmin ayay ka wariyeen walaa nacrifuhu ila min xadiidihi xadiidkanna ma naqaano ilaa waa xadiidu nahaas ayb marka waa ka aamusay tirmidi ma xasaninin xadiidkiina qaala xadaanaa ziyaad bnu ayub albaqdaadiyu kaa marka laqabuhu dalluuya ayb wa kaana yaqdabu minha imaam axmedna wuxuu u bixiyey shucbata sagiir hiqatun xaafid rawaa lahu lbukhaariyu waabu daawuud waltirmidiyu wannasaa'iyu ayib qaala xadahanaa moxamed bnu rabiica ninkan moxamed bnu rabiicata alkilaabiy ayaa la yidhaha saduuqun ibnu xajar taqriibka wuxuu dhigay ramsigiisa wuxuu ka dhigay bak bak marka waxay tahay albukhaariyu fi ladabi lmufrad bis u dhigay xaafid ilmizina wuxuu dhigay ramsiga bak arbaca meesha u dambeysana wuxuu yidhi rawaa lahu albukhaariyu fi ladab waalarbaca hadda ka horna marka waa sheegay oo miziga yani tahdiibulkamaalka wuxuu ku fiican yahay isaga marka hore ramsigana waa dhigaa marka hore ramsiguu dhigayaa gadaal tarjamada markuu soo dhammeeyana iyada oo hadal ahuu qoraa marka mararka qaar baa ramsigu qaldamaa hadalkaa sax maayo wixii marka sidaasoo kale ishkaal iyo imaado tahdiibulkamaalka in loo laabto ma laga maarmaayo dadka qaar waxaa arkay yani taqriibkii bay u haystaan in looga maarmaayo tahdiibulkamaalka tahdiibulkamaalka fawaa'id kaloo badan buu leeyahay kan ka fiiri ninka nusqada aniga aan haye wuxuu dhigaa bak keliyu ku dhigay moxamed bnu rabiica moxamed bnu rabiicata alkilaabiyu meeshaas marka bakda uu ku dhigay arbaca in lagu daro iyay noqona marka muxuu dhigay waa kaas moxamed bnu rabiicata alkilaabiy alkuufiyu ibnu cami wakiic saduuqu min ataasica maata bacda tisciin bak walarbaca marka alla socoto marka waa dhici kartaa wax oo madbuucaadku hadhow inay ku kala duwan yihiin iyo qalad oo wahmi ku dhacayba ibnu xajar inuu yahayna waa suuragal adu siday ahaataba hadda ninkan halkaanaanba ku haynaa sooma riwaayadiisayb can fudayl bni marzuuq can caطiyata alcawfiy can abi saciidin alkhudriyi caطiyata alcawfi waa daciif xagga xadiidka laakiin tafsiirka tafsiirkiisu aada u badan yahay waana muctamad fi tafsiir can abi saciidin اlkhudriyi qaala kana nabiyu sal l slam yusali duxaa ayuu tukan jiray xataa naquula ilaa aan iska dhahno laa yadacuhaa ma ka tegaayo wayadacuhaa waa ka tegaayay xataa naquula laa yusaliiha yacni ma daa'imi jirinuu ka wadaa marna ayaan waa wadi jiray ayaanna waa ka tegi jiray qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidu xasanu gariib ayib xadiidkan marka isnaadkiisu dacfi baa ku jira lidacfi cadiyat alcawfi meeshan marka waxaa laga fahmaa tirmidi xadiidu cadiyat alcawfi waa xasanina lanna xasanun gariib maahan yani xasanun ligayrihi ma aha markuu yiha xasanun gariib waxaan soo sheegnay kitaabka markaan bilaabayn xasanun gariib waa xasanun lidaatihi marka haddii xadiidkan xasanun lidaatihi cinda tirmidi uu ka yahay culammada qaar marka xadiidka cadiyat alcawfi waa xasaninayaan tirmidi uu ka mid yahay sida ka muuqata laakiin badanaa ma u badna ninkan waa ninka ku jira xadiidkan oo allahuma inii as'aluka bixaqi saa'iliin ducada oo masaajidka marka lasoo aadayo oo nebigu waa akhri jiray la yidhaahdo oo bacdi naasna ay u daliishadaan tawasul biljaah tawasulkan bijaahi nabiyi bay waxay u daliishadaan xadiid allaahuma inii as'aluka bixaqi saa'iliin marka bixaqi nebiyika waa la dhihi karaa hadiiba bixaqi saa'iliin la yidhi nebigaaba ka xaq badanay leeyihin xataa xadiidkaas hadduu ansaxo waa maxay xaqa alle ay ku leeyihiin dadka isaga baryaa muxuu yahay xaqaasna an yujiiba inuu ajiibo waay marka mujiibnimada allana de waa tilmaan uu leeyahay waay xataa haddii waa ansaxay la yidhaha wax lagu tawasulaayo tawasul bijaahi lmuslimiin iyo maahane waa sifo ilaahay leeyahay wax lagu tawasulayo xadiidkuna yani cadiyat alcawfi inuu ahaayaan malayna can abi saciid qaala kana nabiyu sal l slam yusali duxaa xataa naquul laa yadacuha wayadacuha xataa naquula laa yusaliiha qaala hada xadiidu xasanu gariib qaala baabu maa jaءa fi salaati cinda azawaal baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab yahay jaaa ku yimid fi salaati salaad cinda zawaal la tukado markay qoraxda cirka ka wareegto salaada la tukado qaala xadaanaa abu muusa mxamed bn muhana qaala xadaanaa abu daawuud wahuwa ayaalisiyu qaala xadaanaa mxamed bnu muslim bni abi lwadaax wa huwa alqudaaciyu aljazariyu saduuqun yahin akhraja xadiidahu albukhaariyu tacliiqan wamuslim alarbaca aljazariyu waxaa loo nisbeeyaa waa nisbatan ila aljaziira jaziiraduna maaha jaziirat lcarab ma aha aljaziira waxaa la yidhaha dhulkan waqooyiga ciraaq hadda dhulkan waqooyiga ciraaq oo kurdigu degan yahay mawsil iyo ka kor ilaa xuduudda turkiya dhulkaasaa alardu aljaziira la yidhahda ilaa taqriiban yani xuduudda suuriya soo gelaysa dhulkaas marka aljaziira ninka loo nisbeynaya waxaa la yidhaahdaa aljazariyu ayaa leeraa ayb huwa abu saciidin almuؤdib can cabdilkariim aljazariy can mujaahidin can cabdillahi bni saa'ib ana rasuula اllahi sal l slama kaana yusalii arbacan buu tukan jiray bacda an tazuula shamsu qoraxda markay wareegta kadib qabla duhri duhurka ka hor wa qaala wuxuuna yidhi inahaa saacatu waa saacad tuftaxu fiiha abwaabu الsamaa samada irdaheedaa la furaa wa uxibu waxaan jecelahay an yascada lii fiiha camalun saalix camal suuban inuu ii koro xadiidka nasaa-i fi sunan ilkubraa buu ku wariyey imaam axmed musnadka waa saxeex qaala wafi lbaabi can caliyin waabi ayuub qaala xadiidu cabdillaahi bni saa'ib xadiidun xasanun gariib qaala waruwiya can nabiyi sal l slam anahu kaana yusalii arbaca rakacaatin bacda azawaali afar ragco ayuu zawaalka kadib tukan jiray laa yusallimu ilaa fii aakhirihinna mana salaamo noqson jirin ilaa fii aakhirihinna ilaa yanii marka ugu dambayso qaala baabu maa jaءa fi salaati اlxaaja salaatulxaajada wixii ku yimid caddaynteediibu u baab yahay qofku markuu alla wax ka rabo salaada uu tukanayo qala xadaanaa caliy bnu ciisa bni yaziid albaqdaadiyu qala xadaanaa cabdullaahi bnu bakrin asahmiyu xa waxadaanaa cabdullaahi bnu muniir can cabdillaahi bni bakrin can faaid bni cabdiraxmaan ninkan marka faaid bnu cabdiraxmaan abulwarqa alcataar ayaa la yidhaha matruukun ittahamuuhu ninkan marka waa matruuk waana mu'taham akhraja xadiidahu atirmidiyu wabnu maaja waa daciif marka aad u daran weliba can cabdillaahi bni abi awfa qaala qaala rasuulu llahi sal l salam man kaanat lahu ila llahi xaajatun qofkii ilaahay xaggiisa dan ka leh ow ilaa axadin min bani aadama ama qof bani aadamka ka mid a dan ka leh falyatawada ha weysaysto waliyuxsin ilwuduu'a weysada ha hagaajiyo uma liyusalli rakcatayni laba rakca ha tukado uma liyusni cala allahi ilaahay ha ammaano waliyusalli cala nabiyi sal l salam nabiga ha ku salliyo uma liyaqul ha yiraa laa ilaha ila allahu alxaliimu alkariim subxaana allahi rabbi alcarshi alcadiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin asaluka muujibaati raxmatik wacazaa'ima makfiratik wاlغنيمة من kل بr وسلامة من kل إثم لا تdع lii ذنبا إلا غفرته ولا hما إلا فرجته ولا xاaجة هي lka رضا إلا qضyتha yا رحم الراحمين qال الإmام أbو عيسى hذا xadيiث غريب xadiiثka marka waa غريب وفي إسناaدihi مqاal isنaadkiisana war baa ku jira فائد بن cبدالرحمن يضcف في الxadيiث ninka xadiidka waa lagu daciifiyaa wafaa-idun huwa abulwarqaa xadiidkan marka waa daciif istikaarada ansaxday laakiin ouna keenayaan baabunabaabu maa jaaa fi salaati اlistikaarati waatan marka istikaarada wixii ku yimid qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa cabduraxmaan ibnu abi lmawaal can mxamed bn اlmunkadir can jaabir bni cabdillaahi qaala kaana rasuulu llahi sal l salam nebigu wuxuu ahaa yucallimuna alistikaarata ayuuna barayay fi lumuuri arrimaha inaan u khayr dalabno marka hadda waxa khayrka loo dalbayo waa wax khayrkeeda aan lagu caddaynin adiga haddii shaygan khayrkiisa alla caddeeyey rasuulka caddeeyey istikaaro uma baahno oo maalan yacni qofku wixii alle inay khayr leeyihiin sheegay rasuulku uu sheegay de khayrkooda waa un in la sameeyo shaygan khayr ma ku jiraa mase kuma jira ma la dhahaayo wixii laakiin umuur laysdhihi karo war khayr amau ka imaadaa shar amay ka timaadaa ayaa istikaaro horta loo galaa xataa mararka qaar umuuraha cibaadaadka waa dhici kartaa in istikaaro loo galo sida loo gudanayo kale wax lamida way dhici kartaa marka taas oo imaamu nawowi wuxuu yidhaahdaa xajka oo kale maalan wujuubkiisu jumhuurku siday qabaan cala alfawr ma aha waa cala taraakhi marka qofka intuunan aadin ka hor istikaaraha sameeyuu leeyahay istikaarada marka maaha xajka khayr ma ku jiraa mase kuma jira ma aha istikaaradu laakiin safarka sanadkan maanbaxaa mase sidaasoo kale isaga u leeyahay qaala kaana rasuulu llahi sal l salam yucallimuna alistikaarata fi lumuuri kamaa yucallimuna suurata min alqur'aan sida suurad qur-aanka uu noo bara waxaa laga qaadanaa marka ducadaani inay tahay sidaas in loo akriyo lanna suurad qur-aan lama bedeli kara ducadaanna ma la bedelayo yaquulu nabigu wuxuu leeyahay idaa hama axadukum midkiin haddii uu murjiyo ama uu hamiyo bilamri arrin falyarkac rakcatayni ha tukada min gayri alfariidati farad aan ahayn marka labadan ragco min gayri alfariida waxaa loo leeyahay aslan farad ma ah haddii laakiin waqtiga istikaaradaada iyo salaaddii subaxaa isku soo beegantay labada ragca ee fajarka salaaddu waa kuu noqonaya salaatul istikaara ay kuu noqon kartaa leanna salaad laba ragco unbaa la rabaa labadaas ragco markii asalkeeda laga hadlaayo farad maaha labada faradkaa ma gudi kartaa waa gudi kartaan uma liyaquul dabadeed ha yihaa allaahuma innii astakhiiruka bicilmika ilaahu waan kaa khayr dalbayaa bicilmika cilmigaagan kaagaga khayr dalbayaa cilmiga alluu ku tawasula wa astaqdiruka waa kaa qudro dalbayaa inaad ikarsiiso yacni biqudratika adiga qudradaada yacnii aan kaaga qudro dalbayaa wa as'aluka waan ku su'aalanayaa min fadlika alcadiim fadligaaga weyn fa innaka taqdiru adigu waad awoodaysaa walaa aqdiru aniga ma awoodayo wataclamu waa og tahay walaa aclamu ma ogi aniga wa anta callaamu lguyuub ayaa tahay adiga allaahuma yaa allahu allow in kunta taclamu haddaad tahay inaad og tahay waaba og tahay ana hada alamra arrinkaani khayrun lii inuu khayr ii yahay aniga fii diinii diintaa loo hormariya arrinta haday adduunye ku anfacdo diintana kaa hadlayso ma fiicno ilaahu arrinkan haddaad og tahay inuu khayr ii yahay aniga diinkayga wa maciishatii noloshayda wa caaqibati amrii cirib dambeydkayga arrinkayga wuxuu ku dambaynayo ow qaala ama wuxuu yidhi fii caajili amrii wa aajilihi shaku raawi waana amase wuxuu yidhi fii caajili amrii arrinkayga degdegayo waa adduunyada iyo wa aajilihi midka dambe aakhirada fayasirhu lii ilaahu ii fududee uma baarik lii fiihi ii barakay wain kunta taclamu ana hada alamra sharun lii fii diinii iyo wamaciishatii wa caaqibati amrii aw qaala fii caajili amrii waajilihi fasrifhu canii fasrif leexi hu ama arrinkaani canii xaggayga wasrifnii anigana ileexi canhu arrintaan iga leexi waqdur lii alkhayra khayrka ikarsii xaysu kaana meel allaala meeshuu ahaado uma intaa dabadeed ardinii bihi igu raalligeli radiniina waa soo aroortay mid yacni raalli ku noqdo ku qancana iga yeel qaala walyusami ha magacaabo xaajatahu xaajadiisa ha magacaabo xaajada marka bacdi riwaayaat waxay leeyihiin in kunta taclamu ana hada almra arrinta meeshaasu ku magacaaba istikaaradii marka qofkaa ku celcelin karaa istikaarada iyo iyo iyo talada labadaas isku daran waana istikaaraysanaa dadka ahlu khayrka ana waa la tashana wixii markaa qalbigiisu ku dego ayuu ku dhaqaaqayaa ilaahayna insha allah waa u barakayna qaala wafi lbaabi can cabdillahi bni mascuud wa abi ayuub qaala xadiidu jaabirin xadiidun xasanu saxiixun gariib laa nacrifhu ila min xadiidi cabdiraxmaan bni abilmawaal wahuwa shaykhun madiniyun hiqatun rawaa canhu sufyaanu xadiian sufyaan baa xadiidka wariyey ammaanay u tahay macnaha intaa qaala waqad rawaa can cabdiraxmaan waxaa wax ka wariyay hayru waaxidin min alaima hal wax ka badan oo aimada ah halkaas markaad istikaaradii iyo iyo kaga baxay istikaarada marka waxaa ku jiro qofku nooc isticaano ah ilaahay buu kaalmaysanaa qofka danahaaga adduun midaada aakhiro kaligaa ma wadwadi kartid laabudda inaad ilaahay kaalmaysato istikaarada marka allow ku kaalmaysanaya hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslm calaa nabiyina